bsm اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllah slى اllah عalayh wعlى alih وصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibh watarda waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo soddonaad ee suuraة الnuur allah waxa u ihi subxaanه allahu nuuru الsamaawaati wاlardi mahalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaaxun ilmisbaaxu fii zujaaja aلzujaajatu kaanaha kowkabun duriyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiya laa sharqiyatin walaa garbiyatin yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam tamsashu naar nuurun calaa nuurin yahdi illaahu linuurihi man yashaa wayadribu allahu alamhaala linnaasi wallahu bikulli shayin caliim allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii hadihi alaayaat allaahu alle nuuru samaawaati samooyinka nuurkoodii weeyi iyo waalardi arlada nuurkeeda weeyi rabbi subxaanah mathalu nuurihi ilaahay tabaaraka wa tacaala nuurkiisa mathalkiisa iyo tusaalihiisa waxa weeyi ay fii qalbi lmu'min nuurka ilaahay ee iimaaniga ah ee ilaahay qalbiga mu'minka dhexdiisa u dhigay mathalkiisu waxa weeyi ka mishkaatin waa sidii daaqad daaqadaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugnaaday misbaaxun faynuus iftiimaya almisbaaxu faynuuskaa ifayaana fii zujaaja quraarad dhexdeed ayaa uu ku sugnaaday azzujaajatu quraaraduna ka'annahaa waxaabad moodaa kowkabun xiddig ayaad moodaa xiddigaasoo duriyun ay mansuubun ila duri jawharta ama luulka iftiinka iyo safaaga badan loo nisbeeyey siduu u ifaye uu u nuurayo yuuqadu waxaa laga shidaa faynuuskaasi min shajaratin geed xaggeed baa laga shidayaa ay min zayti shajara geeddaas saliiddeeda ayaa faynuuskaas laga shidayaa geeddaasoo mubaarakatin la barakeeyey geeddaasoo zaytuunatin zaytuun ah geeddaa zaytuunka ahoo laa sharqiya cadeed ka soo bax mid loo nisbeeyey aan ahayn walaa garbiya cadeed ka dhac mid loo nisbeeyeyna aan ahayn oon bari iyo galbeed midna loo aanayn yakaadu waxa uu ku dhowaanayaa zaytuhaa geeddaas saliiddeedu waxay ku siganasaa ama ay ku dhowaanaysaa yudii'u inuu iskii u iftiimo walow lam tamsashu walow yaanay taabaninbe e naarun dab yacnii saliiddaa zaytuunku sida ay saafiga u tahay ee ay u dhalaalayso waxabay ku dhowaanaysaa dabba iyadoo aan u taaban iskeedina u iftiinto oy u shidanto nuurun nuur weeyi ay haadaa nuurun kaasi waa nuur nuurkaasoo calaa nuurin nuur kale korkii ku sugan waa nuur nuur dul saaran oo ku sugan yahdi illaahu ilaahay waxa uu ku hanuuninayaa linuurihi nuurkiisa man yashaa axadka uu doono ayaa rabbi uu ku hanuuninayaa wayadribu allaahu ilaahay wuu u caddaynayaa al amhaala tusaalayaashaasi linnaas dadka ayaa alle tusaalayaasha u caddaynayaa wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan weeyi fii buyuutin nuurkaas iyo iftiinkaasi wuxuu ka baxayaa fii buyuutin guryo dhexdood amaba fii buyuutinta waxaad ku xidhaa ood ku tacallujisaa yusabbixuda dambe oo yusabbixu waxa tasbiixsada fii buyuutin guryo dhexdoodu waxa ku tasbiixsada guryahaasoo adina allaahu ay amara alla u faray an turfaca in la kor yeelo oo wayudkaro lagu xuso fiihaa guryaha dhexdooda ismuhu magiciisa in lagu xuso alla u amray waxa guryaha ku tasbiixsada lahu ay lilaah ilaahay waxa ugu tasbiixsadaa fiihaa guryaha dhexdooda waxa ugu tasbiixsadaa bilquduwi gellinka hore iyo wal aasaali gellinka dambaba rijaalun rag ayaa ugu tasbiixsada raggaasoo laa tulhiihim aanay ka mashquulinayn tijaaratun ganacsi iyo walaa baycun iibtoona can dikriillaah ilaahay xuskiisa aanu ka mashquulinayn wa iqaami asalaati salaadda oogista ay oogayaanna aanay ka mashquulinayn iyo wa itaa'i asakaati sakada bixinteeda oo maxaanay uga mashquulinayn yakhaafuuna waxay ka cabsanayaan yowma maalin bay ka baqayaan maalinkaasoo tataqallabu ay gedgadoomayso fiihi yoomkaa dhexdiisa alquluubu qalbiyadu ay gedgadoomayaan iyo wal absaaru aragyadu maxay u tasbiixsanayaan yusabbixuda ku xidh laamta laamu tacliilka yusabbixu waxay u tasbiixsanayaan heel yejziyahum si alla ugu abaalmariyo oo macnaha sababtay u tasbiixsanayaan waa si ay abaal iyo ajar alla uga helaan waxay ugu tasbiixsanayaan alleh liyajziyahum allaahu si allaah ugu abaal mariyo axsana maa shayka ugu wanaag badan kaasoo camiluu ay sameeyeen oo wayasiidahum alla ugu kordhiyo min fadlihi deeqdiisana alla ugu siyaadiyo wallaahu alla yarsuqu waa arsaaqa man yashaa cidda uu doono bigayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa alla waxau idhi waaladiina wixii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin waa sidii dhalanteed ama dhallaan habaabis ama dhaandabagaalana waa la ydhaha ereyo badan baa af soomaaliya lagu idlaaqa saraab khulaasaduna waxa weeyaan meel bannaana oo aan geed iyo dhir midna aan lahayn cadeed kulaylka marka cadeedda iyo bacadku qofka uu qabtee uu haraado bannaanka meel fog marka uu kaaga soo hire uu kaaga soo muuqdo waxaa qofka isu sawiraya uu moodayaa biyo oo kale biyana ma aha marka waa dhalanteed ama dhallaan habaabis dhallaan habaabisna waxaa loo yidhi dee ilmaha yidhi gaadha siduu isku hayo biyaha aad soo cabtida ayuu ku habaabaya biyana ma aha oo biyuunbaa isu sawiraya alla waxau idhi markaa waladiina wixii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin waa sida dhalanteedka ama dhallaan habaabista oo kale dhallaan habaabistaasoo biqiicatin meel bannaana ku sugan dhalanteedkaasoo yaxsabuhu uu u malaynayo addam-aanu qofkii haraadana maa an biyo u moodayo oo hirkaa u soo baxaya bannaanka cidlada ah biyo ayuu moodayaa xataa idaa jaa'ahu markuu dhalanteedkii ama dhallaan habaabistii u yimaado lam yajidhu ma helayo saraabkii uu u yimid shay-a waxba ka heli maayo wax biyaadda ugu iman maayo gaadhi maayo wa wajada allaaha ilaahay baanu ka helayaa ay jazaa'ahu wa ciqaabah yacni waa calaa xadfi mudaaf wa wajada allaaha ay jazaa'a allaahi wa ciqaabahu waxa uu helayaa ciqaabkii iyo abaalmarintuu alla ugu talagalay cindahu ay cinda saraab dhalanteedkaa agtiisa wuxuu ka helayaa abaal wuxuu alla ugu talagalay oo fa wafaahu dabeed ilaahay wuxuu u oofinayaa oo u dhammaystirayaa xisaabahu xisaabtiisa wallaahu allana sariiculxisaabi waa mid ay xisaabtiisu dhaqso badan tahay aw ka dulumaatin weli waxaa la sifaynayaa gaalku camalkuu samaynayey ee aan wax midha a ka goosanay oo aw ka dulumaatin waxaad ku cadaftaa ka saraabin oo waladiina kuwii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin weeyi aw ka dulumaatin aw acmaaluhum ka dulumaat ama acmaasha gaaladu waa sidii mugdiyaal iyo madowiyo tiro badan madowiyadaasoo fii baxrin badda dhexdeeda ku sugan baddaasoo lojeeyeen loo nisbeeyey biyo fara badan oo gun dheer oo yacni qoto dheer yacni waa mool weyn oo meel gunteeda aan la gaadhaynoo biyo badan lujigu marka fii baxrin waa madowiyo bad dhexdeed ku sugan baddaa soolojeeyeen weliba meel soka maahee biyo fara badan oo guntoodu ay dheer tahay loo nisbeeyey mool ama biyo weyn oo fara badan yaqshaahu biyaha faraha badan leh waxa daboolaya ama moolkaa dhexdiisa waxa korka ka daboolaya mawjun hirbiya ah yacni waa mawjadihii baddee soo kacayay hirbiya ayaa dusha ka daboolaya hirkaasoo min fawqihi korkiisana u ahaaday mawjun hir kale oo biyo ah hirkaas labaad oo min fawqihi korkiisana u ahaaday saxaabun daruur waa badda gunteedii laba hir oo biyo ah kala sarreeya daruurtiina way sii dul saaran tahay dulumaatun ay hiya dulumaatun waa mugdiyaal madowyadaasoo bacduhaa badhkeed fowqa bacdin badhka kale uu kor saaran yahay waa mugdi mugdi saaran idaa akhraja marka uu soo bixiyo qofkii halkaa ku jiray idaa akhraja marka uu soo bixiyo yadahu gacantiisa marka uu soo bixiyo lam yakad kuma siganayo yaraahaa gacantiisii inuu arko waxa ugu dhowaa gacantiisiiyo xubnihiisa iska dhaaf meel kale inay u muuqatee gacantiisa hadduu kor u soo taaga arki maayo mugdigiiyo madowgu ku jira darteed allah waxau ihi waman axadka lam yajcal illaahu alla aanu u yeelin lahu isaga nuuran nuur famaa lahu isaga uma sugnaanin min nuurin wax nuurihi alam tara ay alam taclam miyaanad ogay nebi muxamedow iyo ruux wal oo mukallafa oo khitaabka in lagu wajaho saalix oo u suubadow miyaanad ogeyn ama miyaanad arag yacni haddii laga dhiga basariya qalbiyo haddii laga dhigana miyaanad ogeyn anna allaaha in alleh yusabbixu wuu tasbiixsada lahu alleh man fi samaawaati makhluuqaadka cirarka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi arlada makhluuqaadka ku sugan oo dhan iyo watayru shimbiruhu inay u tasbiixsadaan miyaanad ogeyn saafaatin xaal ay shimbiruhu yihiin baadadkooga kuwa fidinaya ama garbahooda oo safaya kullun mid wal oo makhluuqaadka alla u tasbiixsanaya ka midihi qad calima waa ogaaday salaatahu salaadiisa uu alla u tukanayo iyo wa tasbiixahu nasahidda uu rabbi nasahayo ee uu ka hufayo waxaan ku habboonayn wallaahu allana caliimun waa miduu ogaal badan bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan dadku walilaahi alla ayuunbay u sugnaatay laa ligayrihi cid kale ma lahae mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheeduba wa ila allah ilaahay xaggiisa unbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab noqodka dambana alla xaggiisaunbuu ahaaday oo adduunyo iyo aakhiraba allaa mulkiya alla waxau idhi alam tara miyaanad arag anna allaaha in alleh yusjii uu kaxaynayo saxaaban daruur alla inuu soo kaxaynayo waa assawqu birifqin wa yusrin si dabacsan uu soo kaxaynayo suma yu'allifu dabeeduu isu keenayo baynahu bayna asaxaab daruuraha dhexdoodii uu isu keenayo isu soo dumayo oo badhba badhka kale uu u soo dhowaynayo summa yajcaluhu ay asaxaab dabeed alla uu ka yeelayo daruurihii rukaaman ay mutaraakiman bacduhu fowqa bacdin mid isdul saarsaaran oo kala sarreeya uu saxaabkii iyo daruurihii alla ka yeelayo fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa roobkii oo yakhruju ka soo baxaya min khilaalihi ay min khilaali asaxaab daruuraha dhexdooda dhibicii ka soo dhacayuu ka soo baxayo wa yunazilu alla waxa uu ka soo dejiyaa min asamaa xagga sare oo daruuraha ah ka bedel min jibaalin buura xaggood waxa uu ka soo dejiyaa buurahaasoo fiihaa ay fi samaa xagga sare ku sugan min baradin ay baradaa baraf ayuu ka soo dejinayaa oo roobkii dhagaxyaalaha ahaa ee barafka watay oo kale fa yusiibu dabeed alla wuxuu ku haleelayaa bihi barafkaa uu buurahaa samada ka soo dejiyey man yashaau cidda uu doono ayuu ku haleelayaa oo macnaha ku halaagayaa wayasrifuhu waxa uu ka leexinayaa barafkaas can man yashaau cidda uu doonana waa uga naxariisanayaa oo waa ka leexinayaa yakaadu waxa uu ku siganayaa sanaa barqi roobkaas hilaaciisa iftiinka iyo walalacda ka dhacaysaa waxay ku siganaysaa yadhabu inuu la tago iftiinkaasi bilabsaari aragyada oo hilaaca haddii loo yacni indhaha lagu adkeeyo oo qofku uu la raaco inuu araggaba kala taguu ku dhowaanayaa walalacdiisa iyo iftiinkiisa yuqallibu allah ilaahay waa gadgadiyayaa alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintaba alla waa gadgadinayaa inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan ay fii daalika taqliib oo masderka yuqallibu ee ficilku uu xambaarsan yahaa loo celinayaa ismu ishaaraha inna fii daalika ay taqliib rogrogiddaa habeenkiiyo maalinta alla uu rogrogayo waxa idinku sugan lacibratan wax lagu cibro qaato oo lagu waantoobaa ku sugan oo liulil absaari aragtida fayow iyo caqliga kuwa u saaxiibka ah ayay ugu sugnaatay oo dee iyagaa kuwaantoobayo wax ku qaadanaya wallaahu alla khalaqa waa abuuray kulla daabba wax kastoo arlada dul socda yacnii dad iyo duunyaba kullu maa yadubu calaa wajhi al ard mimaa biyuu alla ka khalqay oo nudfadaa ama manidaasa fa minhum waxaa ka mida markaa kuwaa arlada korkooda socda ee tukubaaya man baa ka mida duul ama qaar yamshii soconaya calaa batnih kuwa beerka ku siqaya ama calooshooda korkooda ku soconayaa ka mida sida abeesadiiyo masaskiiyo waxaa la midka ah wa minhum waxaa ka mida kuwa arlada korkeeda socda man yamshii kuwa ku soconaaya calaa rijlayni laba lugood sida bani aadamkiiyo shimbirihii oo kale wa minhum waxaa ka mid a man duul baa ka mid a ama qaar baa ka mid a yamshii soconaaya calaa arbacin afar lugood kuwa ku soconayaa ka mid ah sida bahaa'imtiiyo xoolaha aynu dhaqanno oo kale yakhluqu allaah ilaahay waa abuuraa maa yashaa waxa uu doono ayaa alla abuuraa waayo ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi laqad anzalnaa wallaahi laqad anzalnaa waxaan soo dejinnay baa rabbi uu yidhi aayaatin aayaad baanu soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin cadcad waxna caddaynaya wallaahu alle yahdii waa hanuuniyaa man yashaau cidda uu doono ilaa siraatin jid xaggii ayuu hanuuniyaa jidkaasoo mustaqiimin toosan alla waxa uhi wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwii munaafiqiinta ahaa aamanaa waanu rumaynay billaahi alle iyo wa birasuuli rasuulkaba oo wa atacnaa waanu ateecnay humma yatawallaa dabeed waxaa jeedsanaya fariiqun koox oo minhum iyaga ka mida ayaa jeedsanaya min bacdi daalika ay ilqowl hadalkaa ay ku hadleen dabadeed ayaa qaaray jeedsanayaan oo afkoodii iyo uurkoodii baa iskhilaafaya wamaa ulaa'ik kuwaa lasoo tilmaamay may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniin dhaba may ahaanin ee iimaankoodu waa afka baarkiisa kufri calooleedna way qabaan oo uurka waa ka gaalo alla waxau idhi waidaa ducuu marka loogu yeedho kuwa munaafiqiinta ah ilallaahi ilaahay xaggiisa marka loogu yeedho iyo wa rasuulihi rasuulkiisa marka loogu yeedho liyaxkuma si uu rasuulku u kala xukumo baynahum iyaga dhexdooda idaa fariiqun idaadu waa fujaa'iye eh waaba iyadoo isla markiiba koox oo minhum iyaga ka midihi mucriduuna ay kasii jeedsanayaan xukumka rasuulka wa in yakun hadduu ahaadana lahum iyaga alxaqu xaqu hadduu u sugnaado garta ay leeyihiin oo xukuumada ama xukumku maanta iyaga inuu u dhacayo hadday ogaadaanna yaatuu waa u imanayaan ilayhi nebiga mudciniina xaala ayhiin kuwo u hoggaansan oo degdegaya iyagoo yaacaya orod bay ugu imanayaan markay garanayaan garta inay maanta iyagu helayaan marka si ay og yihiin inay gar daran yihiin waa ka baydhayaan alla waxau idhi a fii quluubihim oo qalbiyadooda dhexdooda ma waxa ku sugan maradun ma cudur baa ku sugan maradu shaki wa shubuhaad cudurkii shakiga iyo shubuhaadkiiyo nifaaqa miyaa uurka ugu jira amirtaabuu mise waabay ka shakisan yihiin oo waa ka shakiyeen rasuulka iyo risaaladiisa iyo xaqnimada diinta islaamka am yakhaafuuna mise waxabay ka baqanayaan an yaxiifa allaahu inuu ilaahay dulmiyo calayhim iyaga iyo wa rasuuluhu rasuulkiisuma inay dulmiyaan oo ay duudsiyaan xaqooda ayay ka baqanayaan bal iskabaddaa alle iyo rasuulkiisu inay dulmiyaane ma dulmiyayaane waa marka bal laga dhigo idraab ibtaali ah ama bal kaba kaalayo hadalkaa hore ka soo guuro waa marka bal laga dhigay idraab intiqaaliya min kalaamin ilaa kalaam ulaa'ika kuwa sifadaa iyo tilmaantaa lagu tilmaamay hum iyaga uunbaa ah addaalimuuna kuwa daalimiinta ah ee dulmiga ku dhammaystire kamaalka dulmiga iyo dulmul akbarka kuwa ku dhacay waa iyaga waa dulmigii weynaaye akbarka ah ee dee gaalnimada iyo shirkiga alla waxa uhi innamaa kaana waxa uu ahaaday uun qowla almu'miniin muuminiinta hadalkooda ku habbooni wuxuu ahaaday un wax kalaba ma ahee idaa ducuu marka loogu yeedho ilallaahi ilaahay xaggiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa liyaxkuma si uu rasuulku u kala xukuma beynahum dhexdooda an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waanu maqallay oo dhagaha waa ka maqallay wa atacnaa waananu ateecnay oo waxaanu maqallay xubnaha waa ka fulinnay wa ulaa'ika kuwaasibaa alla uu yidhi sifadaa ku sugnaaday hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay waman axadka yutic illaaha ilaahay ateeca iyo wa rasuulahu rasuulkiisa oo wayakhsha allaaha ilaahayna ka baqa oo wayattaqihi iska ilaaliya wixii xun fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay weeyaan liibaanta dhabta ah haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa ugu horeeya darbu lmathali linuuri illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa tusaale loo yeelay nuurka alleh jala jalaaluh allahu nuuru samaawaati waalardi mathalu nuurihi ka mishkaat marka hore allah waxa uu tilmaamay inuu alla yahay nuurka samaawaadka iyo dhulalkaba ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa nuur magaciisa waxaa ka mida min asmaa'i alxusnaa annuur sifadiisuna waa annuur xijaabkiisuna waa annuur cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa ka iftiimiyaana waa isaga sidaa darteed nuuru samaawaati sideedaa waa lagu fasira aynu u laqbayno hore oo in la yidhaahdo cirarkiiyo dhulalkaba nuurkoodu waa allah taana waxaa sii xoojinaya xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa ahaa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa qaama min alleyli yaquul allaahumma laka alxamdu anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihin nebigu habeenkii salaatuleylka habeenka bartankiisa markuu u kaco wuxuu odhan jiray allahayow mahad iyo ammaan oo dhan aday kuu sugnaatay anta nuuru samaawaati waalardi waman fiihin adaa cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba nuurkoodu waa adiga marka in sidaa loo daayo waa tafsiir oo la yidhaahdo allaahu nuuru samaawaati waalard ilaahay samaawaadka iyo dhulalka nuurkooda weeyi waxaa kaloo lagu fasiray nuuru samaawaati waalardi ay munawiruhumaa cirarkiiyo dhulalka kanu iftiiminaya ee nuurkiisa ay ku iftiimeen ee ku nuureen cir iyo dhulba wixii iftiimaaba waa ilaahay tabaaraka wa tacaala oo xidigaha iyo dayaxa iyo cadeedda cir iyo dhulba wixii iftiimaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa iftiimiyey labadabana alla wuu yahay oo waana nuur waana munawiru samaawaati waalard waa nuurka cir iyo dhulbana isagaa iftiiminaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam nuur waa ku tilmaamay oo markii la weydiiyey rabbigaa miyaad aragtay ila ilaahay adduunyada laguma arki kare eh waxau idhi nuurun annaa araahu waa nuure sideen u arki karaa waa habeenkii leylat alisraa'i waalmicraaj marka allaahu nuuru samaawaati waalardi yacni in sideeda loo daayo iyo in munawir lagu awilo labaduba waa bannaanta dabadeed ilaahay waxa uu tilmaamay mahalka nuurkiisa oo mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaaxun ilmisbaax nuurkiisa alla waxa uu ku mathalay daaqad faynuus u saaran yahay oo faynuuska iftiimaya bannaankaa furan haddii la dhex dhigo dee iftiinkiisu aada uma muuqanayo wuu baahayaa laakiin daaqad yaroo kooban haddii la sudho ama la saaro dee nalkii ama iftiinkii faynuusku si fiican buu usoo baxaya oo wuu iftiimaya marka marka hore waxaa lagu matalay waxa weeyaan faynuuskaa daaqada yaree kooban saaran ee iftiinkiisu aada usoo baxayo uu ifayo waxaa lagu sii sifeeyey almisbaaxu fii zujaaja faynuuskaa daaqada kooban la dhigay quraarad buu kusii dhex jiraa quraaradda la dhex dhigayna dhalaal iyo iftiin badan ayay u siyaadinaysaa quraaraddana waxaa lagu tilmaamay ka annahaa kowkabun durrey waxabad moodaa xidig siday u iftiimasay u ifayso marka intaasoo sifo waxa laysku daba dhigay sida iftiinkaasi u ifaya ee iftiinkiisu qawi uu yahay mid aad iyo aad u xoog badan waxaa la tilmaamay misbaaxaas waxaa lagu shidayaa waa geedka barakaysan ee zaytuunka la yidhaha saliiddiis saynu hore usoo tilmaanay maaha zaytuunka aynu inaku dhaqaanaynu sharaabka ka qasanaynu ka samaysanno laakiin kani waa ka saliidda laga tuujiyo ee cuntada lagu darsado ee jidhka la marsado ee la shito ee waxyaabo fara badan loo adeegsado waa zaytu zaytuun marka geedka zaytuunka saliiddiisa ayaa faynuuska lagu hurinaya oo lagu shidaya waxaa lagu sii sifeeyey laa sharqiyatin walaa gharbiya geedkaas zaytuunka ee sida fiican u baxaya ee saliiddiisu saafiga tahay dhalaalaysa ee aad iyo aad ay iftiin iyo dhalaal badanba u samayso laa sharqiya walaa gharbiya mid qorax ka dhac iyo qorax ka soo bax midna looma nisbayn macnaha waxaa looga jeedaa meel bannaanoo waxay ku sugan tahay cadeedu gelin horiyo gelin dambeba ay ka soo gaadhayso oo haddii qorax ka soo bax loo nisbeeyo waxay noqon lahayd dee cadeedu markaa ay soo baxayso unbay ku dhacaysaa laakiin markay galbeedka u iilato dee ku dhici mayso haddii kharbiya loo nisbeeyena waxay noqon lahayd maye gelinka dambe mooye gelinka hore cadeed ma aragto macnaha laakiin laa sharqiya walaa kharbiya waxa weeye midna gaar looguma nisbayne mid walba way tahay sharqiyana way tahay kharbiyana way tahay gelin hore iyo gelin dambe mar walbana cadeeddu waa ku dhacaysaa wa jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka laa sharqiya walaa kharbiya tafsiirkeeda waxa uu ku yidhi ay laa sharqiyatin taqacu calayha ashamsu waqta shuruuqi faqad wuxuu yidhi ma aha mid cadeed ka soo bax loo nisbeeyey oo cadeeddu ay ku dhacdo uun markaa ay soo baxda ma aha walaa gharbiyatin taqacu calayha cinda alguruub mid galbeed ama cadeed ka dhac loo nisbeeyey oo galabtii uun ay cadeeddu ku dhacdana ma aha walaa tusiibuhaa fi lghadaa subaxii iyo gellinkii hore uun ama aroortii uun mid ay asiibtana ma aha bal fii makaanin calayha ashamsu mushriqa min awali tuluuciha ilaa aakhiri guruubiha wuxuu yihi jamaaluddiin alqaasimi bal waxay ku sugan tahay meel ay cadeedu hayso laga bilaabo aroortii markay soo baxdo ilaa intay godka gelayso ka saxraa'a aw ra'si jabal waa bannaan saxaro ah oon geed iyo nabaad iyo wax qaryatoona aan lahayn ayay macnaha ku sugan tahay geeddaasi ama buur dhakadeed macnaha khulaasadu waxa weeyi meesha ay ku sugan tahay waa meel cadeed wax ka xijaabaaba aanu uga sokayn bari iyo galbeedtoona oo markay soo baxda ilaa intay godka gelayso cadeedu ay ku dhacayso waxaa la tilmaamayaa markaa geedkaasi barakada iyo faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid a cadeeddaa gelin horiyo gelin dambeba haysa dee waxyaabaha iminka la ogaadayna way ka mid tahay cadeedda inaanu nooluhu ka maarmin oo geedkiiba aan ka maarmayna bani aadanna maxaad u malaynaysa dad fara badan iminka marka la yidhaha fitamindaalkaa kaa dhiman cadeedda isku dhig baa la odhanaya markaa dee cadeeddu waa tafawaa'idkaa leh aan dadkuna ka maarmayn nabaadka iyo geeduhuna aanay ka maarmayn waxaa la tilmaamay yakaadu zaytuhaa yudii'u walow lam tamsashu naarun geedkaas zaytuunkee barakada badan leh oo geedaha dhirta laysku cilaajiyey dawada ana ka mid ah geedkaas saliiddiisu waxa uu ku siganayaa ama ku dhowaanayaa iskii inuu u iftiimo iyadoon dabba loo soo dhoweyn macnaha waa lishiddati lamacaanihi wa safaa'ih sida uu widhwidhaya ama u dhalaalayo ama saafiga u yahay darteed waxabuu ku siganayaa iskii inuu u iftiimo isagoon dabba loo keenin alla waxa uu idhi nuurun calaa nuurin waa nuur nuur dul saaran nuuru naari wa nuuru zayd iftiinkii dabka iyo iftiinkii saliidda oo laysu daray waa nuurun calaa nuurin nuur nuur dul saaran haddaba nuurkii ilaahay ee mathal looga dhigay iftiinkaas sidaa waadixa u ah maxaa looga jeedaa lababa nuurka waa lagu fasiray oo nuur xisiya iyo nuur macnawi ah haddii la yidhaha nuurka xisiga ah waa kaa aynu arkana cir iyo dhulba dee ka muuqda oo yuraa bilcayn indhaha lagu arkaya oo cir iyo dhulba wixii ka iftiima weeyaan dee iftiinka xisigii waana nuurkii ilaahay oo ilaahay baa dee iftiimiyo nuurka keenay kaasi waa nuur xisiyaa la yidhaahdaa oo dee indhaha lagu arkaya kaase kaka muhiimsan waxa weeye annuuru almacnawi nuurka macnawiga ah aladii laa yuraa bilcayn wa inamaa yuraa bilcaqli waalcilmi ka caqliga lagu garanayo cilmiga lagu aqoonsanayo ee macnawigeen maxsuuska ahayn ayaa ka muhiimsan marka nuurka macnawigiihi waa nuuru liimaani fii qalbi lmu'min waa nuurka iimaanka ee ilaahay mu'minka qalbigiisa uu geliyey oo qalbiga mu'minka nuurkii iimaankaa ka shidan oo ilaahay uu geliyey acmaashiisa ka soo fulaysaana qalbiga waa nuur marka waa nuurun calaa nuur nuurka qalbiga degay iyo camalka addoonka ka soo fulaya waa nuurkaa nuurka saaran ilaahay baana siiyey oo ku mannaystay nuurkaas yahdi allaahu linuurihi man yashaa dee ilaahay nuurkiisaa iimaaniga ah wuxuu ku hanuuniyaa cidda uu doono wayadribu allaahu alamhaala linnaas wallaahu bikulli shayin caliim ilaahay tusaalayaashaa wuxuu dadka ugu caddaynayaa dee si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wax walbana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka og ee u aqoonta iyo cilmiga badan leh abu sacuud waxa uu odhanayaa sida jamaaludiin alqaasimi maxaasinka uu kaga soo naqlinayo allaahu nuuru samaawaati markuu fasirayo wa cabara can ilmunawiri binnuuri tanbiihan calaa quwati tanwiiri wa shiddati ta'hiir buu odhanaya yacnii waxaa looga cabiray munawirkii kii wax iftiiminayey nuurka laftiisa waxaa looga cabiray lau yidhi waa nuurkii halkii lagu odhan lahaa waa munawir kii iftiiminayey waxaa la baraarujinayaa iftiiminta iyo ta'hiirkeedu sida uu xoogan yahay uu qawiga u yahay oo waa mubaalaqa iyo ku-xeeldheeraansho awoodda nuurka la tilmaamayo oo had iyo jeer shaygan nafsu shay marka lagu sifeeyo wuu ka ablaqsan yahay marka ismi faacil ama wax lamid ah laga cabiro ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nuurkaas halka uu ka baxaayo waa guryaha ilaahay oo nuurkaa iimaanku halka uu ka shidan yaha uu ka baxaya waa fii buyuutin waa guryo dhexdood guryahaasoo ilaahay amray in la kor yeelo rafciga la kor yeelayo masaajidadu waxa uu koobsanayaa rafci macnawiya iyo mid xisiya labadaba koryeelidda xisiga ah waa ka indhaha lagu arki karee maxsuuska ah ee la taaban karo oo dee waa guryihii ilaahay in la dhiso in la daryeelo in la nadiifiyo wixii dhiba in laga dhowro wixii wanaaga in lagula dadaalo waa arafculxisi waa koryeelid xisiya oo maxsuusa aynu taaban karro aynu indhaha ku arkayno koryeelidda macnawiga ah ee ta maxsuuska ah ka muhiimsani waa in lagu kor yeelo tacmiirta lagu camiraayo cilmi iyo cibaado oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xuskiisa iyo cibaadadiisa iyo cilmiga naafici iyo camalka saalixa in buyuudda alle lagu camiraa waxay ka mid tahay koryeelidda ilaahay amray in buyuuddiisa la kor yeelo yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalaasaali rijaalun faacilka yusabixu waa rijaal rag baa alla ugu tasbiixsada goobaha fadliga badan leh alimaamu suyuuti fi likliil wuxuu ku odhanayaa sida jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka uu kaga soo naqliyey rijaalun taa la cabiray wa ishaaratun ilaa ana alafdala linnisaai asalaatu fii qacri buyuutihinna kama saraxa fi lxadiid waxaa la tilmaamayaa buu yidhi in dumarka ay u habboontoy u fadli badan tahay guryahooda inay isaga tukadaan sida xadiidka nebiguba caddeeyey wuxuu ishaarayaa xadiidkii nebigu yidhi markii jamaacaadka iyo waxa weeyaan jamac iyo jamaacaadka uu nebigu ku booriyey dadka ayaa waxau yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahunna haweenka iyaga dee guryahoodaa u khayr badan laa tamnacu imaa allaahi masaajid allah addoommada ilaahay ee dumarka ah ha u diidina guryaha ilaahay hadday doonaan inay ku soo cibaadaystaan laakiin nebigu wuxuu yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahun guryahoodaa u khayr badan marka dumarka haddii cibaadadii gurigooda ay ku fadli badan tahay camal kale iyo wax kale inay u baxaanna maxaad u malayn yacni waxa shakila-aana yacni haween markay noqoto mar walba asturaadoodu iyo sharafkoodu guryahoodu ku jiraayo ilaahay baaba yidhi dee waqarna fii buyuutikunna marka waxa uu yidhi ilaa fii naxwi lciidayn ayuu yidhi imaamu suyuuti ciidaha iyo wixii la mida mooyaane waayo nebigu sala allahu calayh wasalam ciidaha maxaa uu yidhi liyashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin maalintaa ciidda ha soo xaadireen khayrka iyo ducada muslimiinta oo xataa kuwii cudurdaarka lahaayee dhiigga nifaaska ama dhalmada ama caadada qabay ayaa la yidhi sufuufta muslimiintu ay ku tukanayaan xaggooda dambe gadaashooda dambe ha iska fadhiistaan iyagoon salaad iyo cibaadaba lagu lahayn oon tukanayn si ay u xaadiraanun maalintaa ducada iyo khayrka goobta la ysugu yimid ee muslimiinta ka dhacaya marka calaa kullin wuxuu ishaaray uun rijaalun waxay tilmaamaysaa dumarka afdaliyada iyo sida u wanaagsani guryahooda inay tahay inay ku cibaadaystaan marka mar haddii cibaadadii loo fadilay guryahooda dee guud ahaanna inay gurigooda ku sugnaadaan waa sida u khayrka iyo wanaagga badan leh waxa alla uu tilmaamay raggaas ilaahay ugu tasbiixsanaya buyuuddaasi waa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaa waa rag aan ganacsigooda iyo baayac mushtarkoodu ilaahay daacadiisa aanu ka shuqlinayn halkaa waxaa laga qaadanayaa dadka ahlullaahigae ahlu cibaadada iyo cilmiga ah tijaarada kama caaganoo mamnuuc kama ah way ganacsanayaan laakiin sharaftoodu waxa weeye ganacsigoodu ilaahay dikrigiisa kama shuqliyo mar alla markay allaahu akbar maqlaan albaabka ganacsiga way xidhayaanoo dhawaaqa rabbi ayay ajiibayaan oo u imanayaan marka kuwa la yidhi rijaalun waa kuwaas kuwa iyagoo ganacsanaya albaabka xidhaya markay aadaanka maqlaan marka waxaa laga qaadanayaa uun dee diinta iyo daacada iyo ganacsigu isma diidayaan laakiin waa inaad diinta waafajiso oo adduunyadu inay adiga ku yeelato maahee dee waa inaad aduu yeelatood xukuntood kaantoroosho oo adigu aad hoggaan u noqoto haddayse iyadu ku yeelato intaad shilin arkayso aadaan iyo dhawaaq iyo salaatoona aad u socon weydo dee markaa shilin baad caabudo tacisa cabdu diinaar addoon dirham iyo diinaar baad noqotay waxaa la tilmaamay waxaanay uga shuqlinayn tijaaradu xuska alle iyo daacadiisa waxa weeye sababtu yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar waxay ka cabsoonayaan oy wadnaha farta ku hayaan maalin qalbiyadiiyo aragyadu ay gedgadoomayaan maalin indhuhu ay taagmayaan oo dib aanad u libiqsanayn oo aanay kugu soo noqonayn innamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ilaahay ma moogana daalimiintu waxay samaynayaan ee ay camal falayaan laakiin waxa uu dib ugu dhigayaa maalin indhuhu ay taagmayaan qofku hadduu nuxu anfariiro dee indhuhu waxa weeyaan sidii caag oo kale ma libiqsanayaano waxaa laga yaabaa halkaa uu eegaya inaanu ishiiba aanay ka soo noqon markaa dee maalintaa qiyaame kurbada iyo dhibka dhacaya darteed indhihiibaa taagmayoon dibba ugu soo noqonayn oo aanay libiqsanayn maxay acmaashaa u samaynayaan liyejziyahum allahu axsana maa camiluu si alla ugu abaalmariyo waxay sameeyeen wixii ugu wanaagsanaa sida a'immadu ay tilmaameen culimmada imaamu shinqiidi iyo khayrkiiba axsan maa camiluu waxaa looga jeedaa yacni xasan iyo axsan ayaa kala jira marka axsan camalka ugu wanaagsan ee axsanka ah wuxuu ku dhacayaa ma'muuraadkii layna amray ama waajibaadkii ha noqdaan ama sunantii ha noqdaan waa axsan laakiin mubaaxaadkaan layna farin een thawaab iyo ciqaab abaalmarin iyo cuquuba midna aanay ku xidhnayn ee iska mubaaxaadka ah dee waa xasan lagumana diidin lagumana amrin way kuu bannaan tahay abaal iyo cuquubana kuma xidhna marka axsana maa camiluu dee waxaa looga jeedaa ma'muuraadkii iyo waajibaadkii iyo sunantii ayaa laydinka abaal marinaya culimmada qaarkoodna waxay idhahdeen maya axsankani waa afcalu tafdiili laysa fii baabihi o looma jeedo kii ugu wanaagsanaaye xasankii iyo axsankiiba waa lagu abaal marinayaaye axsankani waa bimacna alxasan uun oo macnaha camalkoodii wanaagsanaa ayaa lagu abaal marinayaa un weeyaan macnuhu waxaa kaloo aayaadka ku sugan darbu lmathali lilkaafiriina wa acmaalihim markii mu'miniinta camalkooda iyo iimaankooda qalbiga lasoo sifeeyey ee lagu tilmaamay nuurun calaa nuur iimaanka qalbiga mu'minka degay iyo camalka wanaagsan ee ka soo fulaya ee nuurka nuurka saaran ah markii lasoo sifeeyey ayaa gaalada camalkoodiina la tilmaamaya oo alla waxa uu tilmaamayaa gaaladii adduunyada marka ay joogaan acmaasha wanaagsan ay samaynayaan sadaqaday bixinayaan waxtarka ay samaynayaan biriga ama samafalkaay samaynayaan acmaasha wan wanaagsan ay adduunka ku samaynayaan iyagoon iimaan lahayn oo gaalo ah wax midha ah ka goosan maayaan aakhiro oo waa sida dhalanteedkaas oo kale waxaa lagu sifeeyey markaa qof waxa weeyaan intuu harraaday oo bacad iyo cadeed kulayl darani u ku dhacay bannaankaas aan geedaha lahayn ee u soo hirayee la moodo biyaha ee dhalanteedka ama dhallaan habaabista aynu idhaahno qofka halkaasoo kale yacni bannaankaa waxa uga soo hiraya biyaha mooday ee markuu tegayna ku hungoobeen waxba ka helin ayaa waxaa lagu shabbahay qofkii gaalka ahaa adduunyada wuxuu ku soo sameeyey aakhiro markuu taguu alle ishortaago waa ka saraabin biqiica yaxsabuhu dam'aanu maa'an oo camalku islahaa midhaad ka goosan ma helayo mana anfacayo waxna u tari maayee cuquubo iyo cadaab baa halkaa ku sugaya oo jalaaluddiin almaxalli wuxuu jalaalaynka ku odhanayaa lam yajidhu shay-an mimaa xasibahu wax alle wuxuu malaynayu islahaa manfaco iyo waxbaad ka goosan ma helaayo waa ninka dee qofkaa waxa weeyaan dhalanteedka moodaya biyuhu ma helayo wuxuu moodayey wuxuu markaa jalaaludiin almaxali yidhi kadalika alkaafiru yaxsabu anna camalahu ka sadaqatin yanfacu waa sidaasoo kale gaalku waa ninkaa dhalanteedka biyaha moodee ku hungoobay gaalkiibaa la mida buu yidhi oo wuxuu moodayaa camalkuu adduunka ku soo sameeyey sida sadaqooyinkii iyo waxtarkii iyo caawintii dadka oo kale inay anfacasuu moodaya aakhiro xataa idaa maata waqadima calaa rabbih mar alla markuu dhintuu alle u yimiduu rabbi is hortaagay lam yajid camalahu camalkiisii waxbaba kama helin ey lam yanfachu ma anficin oo dee wujuuduhu wa cadamuhu calaa sawaa inuu sameeyey inaan u samayn ayaa u siman oo waxba uma kala duwana mar haddaanu midho ka goosan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura boodhkaa la afuufee dabaysha lagu saydhay ee dabayluhu ay kala qaadeen ayuu ka dhigan yahay wax alla wuxuu adduunka ku soo camal falay markaa mar gaalka camalkiisii waxaa lagu shabahay dhalanteedkaa biyaha la moodeen biyaha ahayn sidaanu midho uga goosanan camalkiisa marna waxaa lagu shabahay mugdi mugdi saaran oo madowgii gaalnimada kii shirkiga kii bidcada kii baadida kii fusuqa iyo xumaanta yacnii waa dulumaatun bacduhaa fowqa bacd gaal camalkiisu waa mugdi mugdi saaran waxaa lagu shabahay badda gunteeda nin galay oo laba mawjadood u kala sarreeyaan oo daruur kale ka sii sarrayso oo gacantiisa hadduu taaga aan arkayn wax kalaba iska dhaaf oo lam yakad yaraaha inuu arka daayo kuba sigan maayo kuba dhowaan maayo alla wuxuu ku gebagabeeyey markuu acmaashii gaalada sidaa baabba inay u yihiin u tilmaamay waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ruuxaan ilaahay nuur u yeelini nuur ma leh jalaalaynku wuxuu odhanayaa ay man lam yahdihi illaahu lam yahtadi ruuxaan alla hanoonin ma hanoono macnaha nuurka iimaanka ruuxa qalbigiisa alla aan u gelin dee halkuu nuur uga iman ila ilaahay baa nuura nuurkana bixiya dabadeed rabbi wuxuu tilmaamay in makhluuqaadka waaweyn cirarka iyo dhulalka ay alla u tasbiixsanayaan oo waa madaahiru qudrati illaahi casa wajal muuqaallada waaweyn ee ilaahay awooddiisa weynidiisa iyo waaxidnimadiisa astaanta iyo tusaalaha u ah oo waxau idhi miyaanad ogeyn in cirarkiiyo dhulalka waxa ku sugan iyo shimbiruhuba ilaahay ay u tasbiixsanayaan tasbiixda salaadna waa lagu fasiraa oo yusabixu lahu an yusalli oo atasbiix bimacna salaa waa u soo aroortaa sideedana waa loo dayn karaa oo inay ilaahay ka nasahayaan wax allo wixii xun een u qalmin rabbi inay ka nasahayaan oo u diidayaan waxaa la mid a tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixaw toddobada cir iyo toddobada dhul iyo inta u dhaxaysa makhluuqaadka ku sugan alla waa u tasbiixsanayaan shayna ma jira ilaa ilaahay waa u tasbiixsanayaa isagoo mahadinaya ha yeeshee waydaan fahmayn qaabkay u tasbiixsanayaan marka dee innaku teennuun baynu fahmaynaa salaadeenna iyo tasbiixdeenne makhluuqaadka kalena ilaahay waa u tasbiixsanayaan oo waa caabudayaan laakiin ilaahay baa ogoo arkaya oo garanaya ee innaku ma garanayno mana fahmayno marka waxay la mid tahay kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah mid walba salaaddiisa iyo tasbiixdiisa waa gartay oo sidaad adigu salaadaada iyo tasbiixdaada u garanayso ayay shimbiraha iyo jamaadaadka iyo geedaha iyo badaha iyo buuraha iyo cirarka iyo dhulalkuna u garanayaan mid walbana tasbiix abuurkiisa ku habboon ayaa uu alle u tasbiixsanaya ilaahayna wuu ogyahay qad calima damiirka alle waa loo celiyey oo in la yidhaahda kullun mid walba qad calima ay qad calima allah ilaahay waa ogaaday salaatahu wa tasbiixah salaaddiisa iyo tasbiixdiisaba wallahu caliimun bimaa yafcaluun waxaase ka xoog badan sida imaamu shinqiidina uu rajaxayo si aan cilmiga allena uu ta'siis u noqdo inuu ta'kiid u noqon in calimada hore loo celiyo makhluuqaadka tan dambena waa allah oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa sidaynu markii hore maray oo kullun mid wal oo makhluuqaadkan ka mid ihi qad calima waa ogaaday huwa kulligaas salaatahu wa tasbiixa wallaahu allana caliimun isagaa u ogaal badan bimaa yafcaluuna marka caliimunta dambe waa ta'siisun laa ta'kiid waa macno cusub oo hor leh oo la bilaabanayo ee macno hore loo soo sheegoo mukararoo la adkaynaya ma aha ta'siiska iyo ta'kiidkana dee ta'siiska ayaa awlaysan kana macno waxa weeyaan wanaagsan laakiin haddii la yidhaha qad calima allaa loo celinayaa dee haddana wallaahu caliimun ta'kiid bay noqonaysaa ta'siis noqon mayso cilmigii hore loo soo sheegun baa la akidaya shayga in ta'siis laga dhigaana ka awlaysan iyo macno cusub in macno horeo la soo celiye uun laga dhigo marka calimada kulliga u celi makhluuqaadka tan dambena waa allah jala jalaaluh ilaahay markuu tilmaamay makhluuqaadkiisa u tasbiixsanayay uu og yahay ayaa rabbi waxa uu tilmaamay mulkiga caamka ana isaga inuu u sugnaaday ciriya dhul iyo inta udhaxaysabo walilaahi mulku samaawaati waalard hadduu markaa ciriyo dhul iyo wixii u dhaxeeyaba isagu uu leeyahay aakhirana isagaa loo noqonayaa ee cid kale marjicu maaho wa ilallaahi almasiiru noqodkuna waa xagga rabbi oo waxay la mid tahay uun wa ina lanaa lalaakhirata waaluulaa if iyo aakhiraba anna kaaleh oo sida mulkiga adduunyada iyo cirarkiiyo dhulalka alla u leeyahay ayuunbaa aakhire iyo noqodkeygana allaa leh dabadeed rabbi waxa uu tilmaamay madaahir kale iyo muuqaallo kaloo tilmaamaya ilaahay weynidiis iyo waaxidnimadiis iyo awoodda uu leeyahay kaamilka ah oo roobkii uu samada ka soo dejinayay ah alam tara ana allaha yusjii saxaaban tuma yu'allifu baynah alla wuxuu tilmaamay inuu isagu daruurtii soo kaxaynayo dabadeed daruuraha isu keenayo dabadeed uu ka dhigayo kuwo mutaraakim oo isdul saaran roobkuna iyaga dhexdooda uu ka soo baxayo waxaa kaloo alla uu tilmaamay inuu xagga sare ka soo dejinayo samada waxaa looga jeedaa daruuraha e daruuruhu cirka waa ka sokeeyaan laakiin luqatan kullu maa calaaka fahuwa samaa saqafka beydkaagana dhaho wixii kaa sarreeyaaba samuu kuu yahay markaa daruuraha loo jeedaaye xaggaa saree daruuraha alla wuxuu ka soo dejiyey buuro baraf ah waxa uu odhanayaa jamalku futuuxaat lilaahiyah fa fi samaa'i jibaalu min baradin kama ana fi lardi jibaalun min xijaara ilaahay baa og oo arkaya e sida dhulkaba buuro dhagaxaani ay ugu sugan yihiin ayaa cirkana buuro barafi ay ugu sugan yihiin markaa markuu doono uu soo dejinayaa alleh subxaanahu wa tacaala markaa rabbi waxa uu tilmaamay buuraha barafkee uu soo dejinayo fa yusiibu bihi man yashaau wayasrifuhu can man yashaa cidduu doono waa ku asiibayaa oo waa ku halaagayaa cidduu doonana waa ka duwayaa oo waa ka badbaadinayaa waxaa kaloo lagu fasiray fa yusiibu bihi man yashaau roobkii caadiga ahaayo cidduu doono waa ku haleelayaa oo roobkiibaa helayuu alla ugu naxariisanaya wayasrifuhu can man yashaa cidduu doonana waa ka duwayaa oo roobkii iyo raxmaadkii ma helayo isagaa meeshuu doonana ku da'siinaya meeshuu doonana u diidaya dabeed alla wuxuu tilmaamay awoodda uu habeenkiiyo maalinta ku gedgediyo oo yuqallibu allaahu leyla waannahaar oo xagga dherarkiiyo gaabnida xagga soo gelidda iyo isweydaarashada sidaynu habeen ugu jiraa waagu baryayaa sida maalin loogu jiraa gabalku dhacayaa xilliyada qaarkood gugiyo jiilaalkii mar habeenkaa dheeraanaya marna maalinta ka ku tasarufaya ee u talinaya ee sidaa wax u bedbedelaya waa allaah marka arrin iska caadi oo inta la arko uun la dhaafo maahee inna fii daalika la cibratan liulil absaari dadka caqliga iyo aragtida saxa u saaxiibkii alla ilaahay waxay ku waantoobaan ay wax ku qaataan ayaa ugu sugan habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya axwaashooduna ay isbedbedelayso dabeed rabbi waxa uu tilmaamay wax alla waxa arlada dul socda inuu biyo ka abuuray min maa'in mahiin candhuuftaa biyaha yaree mahiinkee liita ee jidhkaaga iyo maradaada aad ka maydhayso ayaa haddana noolo ka soo socda dad iyo duunyaba laga khalqay dabeed aqsaamtii makhluuqaadka ayaa rabbi uu tilmaamay oo qaar beerka ku siqaya sida masaskii oo kale qaar labada lugood ku taagan sida dadkii oo kale iyo shimbirihii qaar afarta aadinba dhulka dhigaya sida xoolahaynu dhaqanno mid walba makhluuqii waa leeyahay ilaahayna wuxuu doono isagaa khalqo awood u leh dabeed rabbi waxa uu tilmaamay aayaadka tansiiligee uu soo dejiyey laqad anzalnaa aayaatin mubayinaat wallaahu yahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ilaahay isagaa soo dejiya aayaadka tansiiliga ah iyo aayaadka qur'aaniga ee cadcad waxna caddaynaya cidduu doonana isagaa ku hanuuniya jidka toosan ee saxda ah dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan u dambeeya wuxuu ku tilmaamay sifaatulmunaafiqiin nimanka munaafiqiinta la yidhaha sifaadka ay leeyihiin alla wuxuu tilmaamay kuwaasi inay afka baarkiisa ka odhanayaan waanu rumaynay haddana ay jeedsanayaan hadalkaa dabadii wamaa ulaa'ika bilmu'miniin wa min annaasi man yaquulu aamanaa billahi wa bilyowmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin waa sida aayaadkii munaafiqiinta rabbi ku sifaynayey bilowga suuratulbaqara waxay odhanayaan waa rumaynay iimaanno ma leh oo waa afka baarkiisa uurka uurka yacni ma jiro oo wax hoosu dhaadhacsan iyo qalbiga ma aha waxa alla uu ku tilmaamay sifaadkooga marka alla iyo rasuulkiisa loogu yeedho si ay u kala xukumaan markiiba waa ka jeedsanayaan oo u soo joogsan maayaan idaa ducuu ila allaahi wa rasuulihi liyaxkumaa liyaxkumaa lama odhan ilaa allah iyo rasuulkiisaa la xusay waxaa loo odhan waaye allah marka loogu yeedho waxaa loo leeyahay lianna alxukma minhu oo xukumku isaga ayuu ka yimid alle in ilxukmu ila lilah marka maadada ama shariicada wax lagu xukumayo shaarica jideeye soo dejiye waa rabbi wa rasuulihina waxaa loogu cadfay ka munafidka ee fulinaya dadka soo gaadhsiinaya xukumka rabbi waa rasuulka marka munafidka fulinaya mar hadduu rasuulka yahay ee u kala garsoorayaa liyaxkuma huwa damiirka rasuulkaa loo celiyey waxaa la tilmaamay nimanka anshuxumadooda iyo edebdarradooda hadday garta leeyihiin oo isleeyihiin maanta idinkaa gar leh iyagoo yaacayay nebiga u imanaya yaatuu ilayhi mudciniin hadday is yidhaahdaan alla ilaahe waa laydinka garhelayaana waxa weeye aan u iman maayaana waa ka baydhayaan allah wuxuu tilmaamo uu yidhi maxaa iimaanka nimanka u diidaya ma qalbigay ka bukaan oo maradkii nifaaq iyo shakigay qabaan mise risaalada rasuulkaabay ka shakiyeen mise waxaabay ka baqanayaan alle iyo rasuulkiisu inay dulmiyayaan maxaa u diidaya daacada saddexda lagu tilmaamay saddexda mid walba gaar ahaanteeday gaalnimo u tahay oo maradka shakiga iyo shubuhaadka iyo munaafaqnimadee uurka kaga jira gaalnimo isagaa ugu filan shakiga ay risaalada rasuulka ka shakiyeen gaalnimo iyadaa ugu filan cabsiday leeyihiin alle iyo rasuulkiisaana dulmii oo na duudsii iyaduna gaalnimo iyadaa ugu filan haddana intuba waa ku kulmeen ilaahay waxau ihi markaa bal ulaa'ika hum daalimuun cidima dulmiyasee iyagaa daalimiin ah dabeed alla wuxuu tilmaamay mu'miniintu siday ugu hoggaansan yihiin amarka alleh iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee marnaba aanay uga hor imanayn oo alla waxau ihi innamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna wa atacna hadalka muuminiinta u habbooni wax kalaba maahae wuxuu ahaaday uun ilaah iyo rasuulkiisa marka loogu yeedho si uu rasuulku u kala xukumo inay yidhaahdaan waanu maqallay waananu addeecnay waxay israacinayaan samicnaa marka hore waanu maqallay waa maqalkii dhagaha wa atacnaana wixii aanu maqalay dhagaha iyaga ku soo dhacay waanu ku dhaqannay weeyi waayo hadday maqlaanuun oonay ku camal falin dee gaalkuba waxuu maqlayaa munaafiquna wuu maqlaa laakiin muuminku wuxuu kaga duwan yahay wuxuu maqluu ku dhaqmayaa oo camal iyo ficiluu u rogayaa ilaahay waxau uga markhaati kacay guusha inay gaadheen oo wa ulaa'ika hum lmuflixuuna wa addafaru bilmarguubi waannajaatu min almarhuub waana faws iyo liibaan halka ugu sarraysa wixii aad jeclayd inaad gaadho oo janno ah waxaad ka cabsanaysa inaad ka badbaaddo cadaab ah waa faws halka ugu sarraysa waxaa lagu gebagabeeyey waman yutic illaaha warasuulahu wayakhsha allaaha wayattaqihi fa ulaa'ika hum alfaa'izuun alle iyo rasuulkiisa kuwa ateeca rabbi ka cabsooda ee wixii xunna iska ilaaliya alla ilaahay kuwaasaa guulaystay oo liibaanta gaadhay allah waxau ihi subxaanah allaahu alla nuuru samaawaati samooyinka nuurkooda weeye waalardi arlada nuurkeeda ama munawiruhumaa labadoodaba ka iftiimiya nuuriya waa allah mathalu nuurihi ilaahay nuurkiisa mathalkiisa iyo tusaalihiisu waxa weeye fii qalbi almu'min nuurka ilaahay ee iimaaniga ee qalbiga addoonka degay mahalkiisa iyo tusaalihiisu waxa uu la mid yaho uu yahay ka mishkaatin sidii daaqad oo kale oo macnaha sida daaqaddaa waxaa lagu tilmaamayaa aad iftiinkeedu u ifayo ee uu soo baxayo sidaasoo kalea nuurka mu'minkuna u nuuraya oo iftiimaya waa mathal waa waxyaabaha macnawiga ah si maskaxdiiyo maanka loogu soo dhoweeyaa tusaalaha loogu tilmaamaya alla waxau idhi markaa mathalu nuurihi allah nuurkiisa iimaaniga ee qalbiga muuminka uu geliyey mahalkiisu waxa weeyi ka mishkaatin waa sidii daaqad daaqadaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugnaaday misbaaxun faynuus almisbaaxu faynuuskuna fii zujaajatin quraarad dhexdeeduu ku sugan yahay azzujaajatu quraaraduna ka annahaa waxaabad mooddaa kowkabun xidig ayaad mooddaa xidigaasoo durriyun macdantaa jawharta ama luulka loo nisbeeyey sida ay u iftiimaysay saafiga u tahay iyo lamacaankeeda yuuqadu waxaa laga shidayaa faynuuskaasi min shajaratin ay min zayti shajara geed saliiddeed ayaa laga shidayaa geeddaasoo mubaarakatin la barakeeyey geeddaasoo zaytuunatin zaytuuna geeddaasoo laa sharqiyatin mid bari iyo cadeed ka soo bax loo nisbeeyey aan ahayn walaa qarbiyatin cadeedka dhac iyo galbeed mid loo nisbeeyena aan ahayn laakiin bari iyo galbeedba ahoo meel dhexoo bannaana ama taaga ku taagan oo cadeeddu ay gelin hor iyo gelin dambeba ay soo gaadhayso yakaadu waxa uu ku siganayaa zaytuhaa geeddaa saliiddeedu waxay ku siganayaa yacni saliiddaasi waxay ku dhowaanaysaa yudiicu zaydka ama saliiddaasi inuu iski u iftiimo walow lam tamsashu yaanay taabaninba eh naarun dab yacni saliidda zaytuunkaasi waxay ku dhowaanaysaa iskeed inay u iftiinta iyadu iyadoon dabba taaban siday saafiga u tahay u dhalaalayso ayaa la tilmaamayaa nuurun nuur weeye calaa nuurin nuur korkii ku sugnaaday yahdi illaahu alla waxa uu ku hanuuniyaa linuurihi nuurkiisa man yashaau cidda uu doono wayadribu allah ilaahay waa uu caddaynayaa yadribu markay hal mafcuul qaadato bayana baa lagu macneeyaa laba mafcuul hadday haysatana bimacnaa jacalo oo waa macna tasyiir markaa tani waa bimacna tabyiin hal mafcuulun bay haysataa marka wayadribu allaahu ay wayubayinu allah ilaahay wuu u caddaynayaa alamhaala tusaalayaashaasi linnaas dadka ayuu rabbi u caddaynayaa wallaahu allana bikulli shayin shay walba caliimunkii ogaal badan weeyi fii buyuutin guryo dhexdood ayaa nuurkaasi uu ka iftiimayaa ama yusabbixuda haddaad ku tacallujiso waxaad tidhaha yusabbixu waxa tasbiixsanaya fii buyuutin guryo dhexdood waxa ku tasbiixsanaya guryahaasoo adina allaahu ay amara wa awsaa ilaahay uu amray oo uu ku dardaarmay an turfaca in la kor yeelo oo wayudkara lagu xuso fiihaa guryaha dhexdooda ismuhu ilaahay magaciisa lagu xuso waxa guryaha yusabbixu guryaha waxa ugu tasbiixsanaya lahu ay lilaah ilaahay waxa ugu tasbiixsanaya fiihaa guryaha dhexdooda bilquduwi aroorihii iyo wal aasaali galbihii yacni gellinkii hore iyo gellinkii dambaba waxa ugu tasbiixsanaya rijaalun rag baa ugu tasbiixsanaya raggaasoo laa tulihim aanay ka mashquulinayn tijaaratun ganacsiyo walaa baycun iibtoona can dikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami salaati salaada oogiddeeda iyo wa itaa'i zakaati sakada bixinteeda waayo yakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin maalinkaasoo tataqallabu ay gadgadoomayso fiihi yoomka dhexdiisa alquluubu qalbiyada iyo wal absaaru aragyaduba maxay u tasbiixsanayaan liyejziyahum allah si ilaahay ugu abaalmariyo axsana maa shaykii ugu wanaagsanaa kaasoo camilu ay sameeyeen oo wayasiidahum alla uu ugu kordhiyo min fadlihi deeqdiisa camalkoodii marka lagu abaalmariyo deeq kalena ilaahay ugu deeqo ugu kordhiyo wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim wallaahu alla yarsuqu waa arsaaqa man yashaau cidda uu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu ku arsaaqaa waaladiina wixii kafaruu gaaloobay acmaaluhum camaladoodu ka saraabin waa sidii dhallaan habaabis ama dhalanteed oo kale dhalanteedkaasoo biqiicatin meel bannaana ku sugan kaasoo yaxsabuhu uu u malaynayo addam'aanu qofkii haraaddana maa ambiye uu u malaynayo xataa idaa jaa'ahu markuu dhalanteedkii u yimaado lam yajidhu dhalanteedkii ka heli maayo shay-a waxba wawajada allaha ay wawajada jazaa'a allah abaalmarintuu ilaahay u diyaargareeyaanuu ka helayaa cindahu cinda saraab dhalanteedkaa agtiisa abaalmarintii loo diyaariyuu ka helayaa fawafaahu dabeed ilaahay waa u oofiyey oo waa u dhammaystiray xisaabahu xisaabtiisii u mudnaa wallaahu allana sariiculxisaabi xisaabtiisu mid ay dhaqso badan tahay weeyi aw ka dulumaatin ka saraabinta ku cadaf gaalada camalkoodu waa sida dhalanteedkaasoo kale aw ka dulumaatin aw acmaaluhum ka dulumaad ama acmaashoodu waa madowiyo ama mugdiyo oo kale mugdiyadaasoo fii baxrin bad dhexdeed ku sugan baddaasoo lujiyin biyo fara badan oo gun dheer yacni loo nisbeeyey yacni meel mool oo aada u qoto dheer oo biyo badan waa almaa'u alghasiiru alcamiiq biyaha faraha badan ee guntoodu ay fog tahay ayaa lujiga laydhaa oo bad xataa meel soka maahay waa gunteedii marka aw ka dulumaatin aw acmaaluhum ama acmaashoodu gaalada ka dulumaatin mugdiyaal oo kale weeyi madowyadaasoo fii baxrin bad dhexdeed ku sugnaaday taasoo baddaasoo lujiyin loo nisbeeyey mool iyo meel fog oo biyo fara badan leh waa badda gunteedii biyahaasoo yaqshaahu uu daboolayo mawjun hirbii uu daboolayo dusha uu ka dadayo hirkaasoo min fowqihi korkiisana uu ahaaday mawjun hir kaloo labaad oo biyo ah hirkaa labaadoo min fowqihi isagana korkiisa uu ahaaday saxaabun daruur ay ahaatay yacni waa intaasoo madow oo kala hooseeya dulumaatuna hiya dulumaatun waa madowiyo madowyadaasoo bacduhaa barhkeed fowqa bacdin barhka kale uu kor saaran yahay idaa akhraja marka uu soo saara yadahu gacantiisa lam yakad kuma siganayo kuma dhowaanayo yaraaha inuu gacantii arko inuu arka daayo ku dhowaan maayo waman axadka lam yajcal illaahu alla aan u yeelin lahu isaga nuuran iftiin famaa lahu uma sugnaanin min nuurin wax nuuri uma sugnaa alam tara alam taclam miyaanad ogey nebi muxamedow ama miyaanad arag anna allaha in alla yusabbixu ay u tasbiixsanayaan lahu alle man fi samaawaati samooyinka dhexdooda makhluuqaadka ku sugan iyo walardi arlada makhluuqaadka ku sugan iyo watayru shimbiruhu saafaatin xaal ay yihiin baadadkooda kuwa kala bixinaya oo fidinaya kullun mid wal oo makhluuqaadkan ka midihi qad calima waa ogaaday salaatahu salaadiisa uu alla u tukanaayo iyo wa tasbiixahu nasahidda uu rabbi nasahayo ee uu ka hufayo waxaan ku habboonayn wallaahu allana caliimun kii u ogaal badan weeye bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan walilaahi alla ayuu u sugnaaday laa ligayri alla unbuu u sugnaaday eh oo xasriga waxaa keenaya taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu alxasra marka khabarka muqadamkaa baa xasriga laga qaadanaya welilaahi allun buu u sugnaaday cid kale uma sugno eh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheeduba wa ilallaahi ilaahay xaggiisunbuu ahaaday almasiiru noqodkuna alam tara miyaanad arag nebi allow iyo qof kastoo mukhaatabowba anna allaha in alleh yusjii u kaxaynayo saxaaban daruur alleh inuu soo kaxaynayo humma yu'allifu dabeed uu isu keenayo baynahu bayna asaxaab daruurihii alla uu isu keenayo humma yajcaluhu ay asaxaab dabeed daruurihii alla uu ka yeelayo rukaaman ay mutaraakiman mid istul saar saaran oo fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa ay ilmatara roobkii oo yakhruju ka soo baxaya min khilaali ay min khilaali asaxaab daruuraha dhexdooda ka soo dhacaya dhibici oo ka soo baxaya wayunazilu alla waxa uu ka soo dejiyaa min asamaa'i xagga sare oo daruuraha ah ka bedelo min jibaalin buura xaggood wuxuu ka soo dejiyaa buurahaasoo fiihaa xagga sare ku sugan ay fi samaa min baradin ay barada baraf ayuu ka soo dejinayaa oo roobkii dhagaxyaalaha oo kale ah ama waxaa tidhaha wayunazilu waxa uu ka soo dejinayaa rabbi min asamaa xagga sare oo daruuraha ah min jibaalin minta waxaad ka dhigtaa sila ama tawkiido ay jibaalan sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo min jibaalin ay jibaalan buura ayuu ka soo dejinayaa buurahaasoo fiiha ay fi samaa xagga sare ku sugan kuwaasoo min baradin baraf ah yacni buuro baraf ah yacnii dhibici roob waxa weeyaan dhagaxyaalaha oo dee aada u waaweyn ayaa xagga sare uu ka soo dejinayaa oo fa yusiibu waxa uu ku haleelayaa markaa rabbi bihi baradkaa iyo barafkaa uu xagga sare ka soo dejiyey man yashaau cidda u doon uu ku ciqaabayaa oo ku halaagayaa wayasrifuhu waxa uu ka duwayaa can man yashaau cidda u doonana waa ka duwayaa yakaadu waxa uu ku siganayaa sanaa barqi roobkaa hilaaciisa iftiinkiisu wuxuu ku siganayaa yadhabu inuu la tago bil absaari aragyada oo qofka indhaha la raaca inuu ku indhabeeluu ku dhowaanayaa yuqallibu allah ilaahay waa gadgadiyaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalintaba inna fii daalika ay taqliib gedgedintaa habeenkiiyo maalinta waxa idinku sugan la cibratan wax lagu cibro qaato lagu waantoobo liulil absaari aragtida saxdaa iyo caqliga wanaagsan kuwa u saaxiibkay ugu sugan tahay wallaahu alla khalaqa waa abuuray kulla daabba wax kastoo arlada dul socda mimaa biyo xaggood buu ka abuuro manidaa yar fa minhum waxaa ka mid a makhluuqaadkaasi man yamshi mid ku soconaya calaa batnih calooshiisa ku soconaya oo beerka ku siqaya wa minhum waxaa ka mid a man yamshi mid ku soconaya calaa rijlayni laba lugood wa minhum waxaa ka mid a man yamshi mid ku soconaya calaa arbac afar lugood yakhluqu allaahu alla waa abuuraa maa yashaau waxa uu doono ina allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii u awood badan weeyi laqad anzalnaa waxaanu soo dejinnay aayaatin aayaad baanu soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin cadcad waxna caddaynaya ay waadixaatin wa muudixaat wallaahu allana yahdi waa hanuuniyaa man yashaau cidda uu doono ilaa siraadin jid xaggii buu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintii aamanaa waa rumaynay billaahi alle iyo wa birasuuli rasuulka oo wa atacnaa waanu ateecnay uma yatawallaa dabeed waa jeedsanayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinta ka midii min bacdi daalika ay min bacdi daalika alqowl hadalkaa ay ku hadleen kadib ayaa ay jeedsanayaan ilaa hadalkoodii iyo caqiidadoodu isma waafaqsanee waa kala duwan tahaye wamaa ulaa'ika kuwaasi ma ahaanin baa allow yidhi bilmu'miniina kuwa mu'miniina waidaa ducuu marka loogu yeedho ilallaahi alle xaggiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa kitaabka alle iyo sunnada marka loogu baaqo liyaxkuma si uu kala xukumo rasuulku baynahum iyaga dhexdooda idaa fariiqun waa iyagoo isla markiiba koox minhum iyaga ka mid ahi mucriduuna ay jeedsanayaan wan yakun hadduu ahaaday lahum iyaga alxaqu xaqu hadduu ahaaday oo ay garta leeyihiinna yaatuu waa u imanayaan ilayhin iyo ila nebiyi nebiga ayay u imanayaan mudciniina xaala ayin kuwa u hoggaansamaya oo u soo degdegaya afii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda ma waxa ku sugan maradun ma cudur baa ku sugana waa maradkii nifaaqa iyo shakiga am irtaabuu mise rasuulkaabay ka shakiyeen risaaladiisa am yakhaafuuna mise waxabay ka baqanayaan an yaxiifa allaahu alla inuu dulmiyo calayhim iyaga korkooda iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu inuu dulmiyo miya ay ka baqanayaan bal iskabadaa inuu dulmiyo eh ama bal kaba kaale hadalkaa horo ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna iyaga adaalimiina innamaa kaana wuxuu ahaaday uun qowla almu'miniina mu'miniinta hadalkooda ku habbooni wuxuu ahaaday uun idaa ducuu marka loogu yeedho ila allah ilaahay xaggiisa iyo wa rasuulih rasuulkiisa liyaxkuma baynahum si uu rasuulku u kala xukumo an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waanu maqalnay wa atacnaa waananu ateecnay wa ulaa'ika kuwaa sifadaa ku sugnaaday hum iyagunba ahaaday almuflixuuna kuwa liibaanay waman axadka yutic illaaha alla ateeca iyo wa rasuulahu rasuulkiisa oo wayakhsha allaaha alle ka baqa oo wayattaqihi iska ilaaliya wixii xunna fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alfaa'izuuna kuwa liibaanay weeyi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online